ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa koob iyo tobanka bisha shawaal sanadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada qodobada maanta oo isniin ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab oo fuliyey howlgallo kala duwan oo qaraxyo u badnaa kuwaasoo lala beegsaday maleeshiyaadka murtasaqada ee xisaamul amni ay soo tababaratay dowladda imaaraadka carabta khasaaraha ka dhashay howlgalladaas ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa inshaa allah dagaalada ka socda dalka suudaan oo maanta sii xoogaystay hay-adaha sheegta gargaarka bani aadamnimo oo walaac ka muujiyey xaaladda sii xubaanaysa ee dalkaasi ka taagan iyadoo qaraxyo waaweyn laga maqlay qasriga madaxtooyada ee caasimadda dalkaas wararkii ugu dambeeyey xaaladda dalka suudaan ayaad dhegaysan doontaan dowladda ruushka oo ku dhawaaqday inay la wareegtay afar deegaan oo ku yaala duleedka magaalada bakhmut oo ay ka socdaan dagaallo culus iyadoo lasoo sheegaya khasaare ka dhashay duqan ka dhacday mandiqada kheyrsuun ee koonfurta dalka yukrain in ka badan boqol ruux oo lagu dilay weerar ay kooxa hubaysan ka fuliyeen tuulo ka tirsan dalka burkina faso ee galbeedka qaaradda afrika taxanihii bilqur'aani naxya ayaan ka marnayn ee kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dhinacyada ku loolamaya wadanka suudaan ayaa sare u qaaday xaddiga dagaalada ka socda magaalada caasimadda ah ee al khartuum dowladda suudaan ayaa ku dhawaaqday in ciidamadeeda keydka ay soo gelisay dagaalka si ay ugu soo afjarto soo gebagabeynta waxa ay ugu yeertay kooxaha fallaagada ah ciidamada booliiska iyo kuwa sirdoonka ayaa markii ugu horreysay lagu arkay waddooyinka magaalada khartuum tan iyo shan iyo tobankii bishii abriil ee lasoo dhaafay dagaallo culus ayaa weli ka socda hareeraha qasriga madaxtooyada iyo xaafadda khartuum baxri ee waqooyiga magaalada caasimadda ah jenaraal cabdilfataax al burhaan oo ah hogaamiyaha ugu sarreeya dalka suudaan ayaa weli ka dhaga adeegaya inuu wadahadal la galo hogaamiyaha kooxaha fallaagada ee magacooda loo soo gaabiya r s f kuwaasoo la rumaysan yahay inay taageero ka helayaan dowladda imaaraadka carabta hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha cunnada ee loo yaqaana w f b ayaa sheegtay in dagaalada ka socda wadanka suudaan ay sababi karaan asmo bani aadamnimo oo ka dhacda guud ahaan bariga qaaradda afrika sida ay hadalka u dhigtay sidoo kale xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in mandiqada loo diri doono iskuduwaha arrimaha bani aadamnimada u qaabilsan hay-addaas arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo ay weli socdaan dagaallo la isku adeegsanayo hubka culus iyo kuwa fudud oo u dhexeeya ciidamada milatariga suudaan iyo maleeshiyaadka dacmu sariic kuwaasoo ka socda caasimadda dalkaasi ee al khartuum iyo gobolada kale ee ku yaala gudaha dalka suudaan inkastoo labada dhinac ay ku dhawaaqeen inay ku heshiiyeen in xabad joojinta lagu kordhiyo toddobaatan iyo laba saacadood oo dheeraad ah ayay haddana maanta dagaallo culus dib kaga qarxeen gudaha dalka suudaan bayaan ay soo saareen ciidamada suudaan ayaa lagu sheegay inay ogolaadeen in xabad joojinta lagu kordhiyo saddex maalmood taasoo ka bilaabanaysay habeenkii axadda ee aanu soo dhaafnay waxaana kasoo shaqeeyey dowladaha maraykanka iyo suudaan inkastoo aan la soconno ujeedooyinka fallaagada ee ah inay isku dayaan inay weeraraan goobaha qaar waxaan rajaynaynaa in fallaagada ay u hogaansamaan shuruudaha hirgelinta heshiiska ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka kasoo baxay ciidamada suudaan maleeshiyaadka gurmadka deg dega ah ayaa iyagana war-saxaafadeed ay soo saareen waxa ay ku sheegeen inay ajiibeen muddada lagu kordhiyey xabad joojinta iyagoo sheegay in arrintaasi ay u sameynayaan si looga jawaabo baaqyada bani-aadamnimo ee deg dega ah una furaan wadooyinka dalkaas hay-adda qaramada midoobay midowda afrika iyo ururka loogu yeero igad ayaa iyagana labada jenaraal ee dagaalamaya waa cabdilfataax al burhaan iyo jenaraal xamdaane ugu baaqay inay ilaaliyaan heshiiska xabad joojinta ah dhanka kale hay-adda qaramada midoobay ayaa ku dhawaaqday in xogayaheeda guud uu go-aansaday inuu si deg deg ah ugu diro isku duwaha arrimaha bani-aadamnimada u qaabilsan bariga afrika iyadoo laga duulaya sii xumaanshaha xiisadda suudaan bayaan uu soo saaray afhayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in xiisadda suudaan ee kasii daraysa awgeed ay muujinayaan walaaca ururka ee uu ka qabo saameynta dhow iyo tan fog ee suudaan iyo gobolka bayaanka ayaa lagu booriyey dhinacyada iska soo horjeeda inay ilaaliyaan dadka rayidka ah iyo kaabayaasha dhaqaale ee dalkaas islamarkaana ay dadka u ogolaadaan marinada ay ku cararayaan iyo inay ixtiraamaan shaqaalaha samafalka iyo caafimaadka afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in xaaladda bani-aadamnimo ee suudaan ay gaartay heerkii ugu sarreysay isagoo sheegay in xalka muuqda ee dhibaatada suudaan uu yahay in la joojiyo dagaalka dhanka kale afhayeenka hay-adda bisha cas ayaa sheegay in diyaarad ay leedahay hay-adda ay ku degtay garoonka diyaaradaha ee boorti suudaan iyadoo sida siddeetan oo sahay ah taas oo ay ku jiraan agabyo kala duwan oo ay dawooyin ka mid yihiin laanta qaxootiga u qaabilsan isla hay-addan ayaa axaddii ku dhawaaqday in lix kun oo qof oo u badan haween ay ka qaxeen dalka suudaan iyagoona u cararay jamhuuriyadda afrikada dhexe waxayna dadkaasi qaxeen laba toddobaad gudahood taasoo ka dhalatay iska hor imaadyada maalintii khamiista xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka arrimaha bani-aadamnimada ayaa ku dhawaaqay in ilaa saddex kunoo qof ay kasoo barakaceen dalka suudaan waxayna ku noolaayeen kaamam aan kala sooc lahayn oo u dhow magaalada xuduudda ku taalla ee umudafouq ganacsiga u dhexeeya suudaan iyo jamhuuriyadda afrikada dhexe ayaa aada u xumaaday taasoo keentay inuu sare u kaco qiimaha maciishada asaasiga ah boqol iyo labaatan kun oo qof ayaa u baahan cunto gargaar ah waqooyiga iyo bartamaha afrika ayaa lagu yiri hadalka kasoo baxay qaxootiga ka barakacaya dalka suudaan ayaa waxaa sidoo kale ka mid ah dad ka soo jeeda wadamada yemen suuriya iyo nigeriya inkastoo badi dadka reer galbeedka ah iyo dowladaha caalamka ay dadkooda kala baxeen dalka suudaan ayaa haddana waxaa lasoo sheegayaa dhibaato haysata dadka danyarta ah ee ku nool gudaha dalka suudaan ee kasoo kala jeeda wadamada yemen suuriya iyo nigeriya kuwaasoo ku baaqay in laga daadgureeyo dalkan ay dagaaladu la degeen qoysas ku dhaqan dalka suudaan oo kasoo jeeda saddexdan waddan ee aan soo sheegnay ayaa ku baaqay in si deg deg ah looga daadgureeyo magaalada caasimada ah ee alkhartuum iyo magaalada boorti suudaan halkaas oo ay ku sugan yihiin dad badan oo barakacayaal ah kuwaasoo ka cararaya iska horimaadyada culus ee ka socda dalka suudaan muuqaale iska soo duubeen ayaa lagu arkayay iyagoo aada u dhibaataysan islamarkaana ka sheekaynaya xaaladda adag ee ay ku sugan yihiin
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن الطالبات واليمنيات والأسر اليمنية النازحين إلى بورت السودان من ثلاثة أيام ونحن هنا بدون طبعا بدون أي إمكانيات بدون مساعدات الأطفال في كل مكان بدون تغذية الطعام بدأ ينفذ عليهم المؤونات والمساعدات وكذلك بعض الأطفال مرضى ما عندهمش أي علاجات ولا إسعافات حتى أولية فنرجو من جميع الجهات المسؤولة أن تلفت بنظرة كريمة إلى هؤلاء الأطفال المساكين الأبرياء وكذلك إلى الأسر والعجاوز والكبار السن والذين لديهم بعض الأمراض كالضغط والسكر وكذلك أيضا جميع الطالبات الطالبات اليمنيات العالقين هنا معنا طالبات العلم الذين خرجوا من أجل طلب العلم في سبيل الله وسبحان الله جاءت عليهم الظروف كامل هنا وتخلى عنهم القريب والبعيد وليس معهم أحد إلا الله سبحانه وتعالى فنرجو من الجميع التعاون معنا وجزاكم الله ألف خير آه وهذا باسمي وباسم الطالبات اليمنيات isla wararka suudaan ayaan ku guda jirnaaye wariyayaal ku sugan dalkaasi ayaa sheegaya in diyaaradaha dagaalka ay duqeeyeen kolanyo ka tirsan maleeshiyaadka gurmadka degdega ah oo marayay afaafka hore ee magaalada umudarmaan oo dhanka galbeed kaga beegan magaalada caasimadda ah ee alkhartuum waxayna sidoo kale duqeeyeen goob lagu magacaabo abuusaad oo ku taalla koonfurta magaaladaas sidoo kale qaraxyo waaweyn ayaa laga maqlay agagaarka qasriga madaxtooyada ee suudaan islamarkaana ku yaala magaalada alkhartuum lamana oga khasaaraha ay geysteen qaraxyadaas سبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad weli dhegaysanaysaan markaana waxaad kusoo dhowaataan qaybta soddon iyo afaraad xalaqaad taxana ah oo ciwaankoodu yahay bilqur'aani naxya oo uu soo jeedinayo doctor iyaad qunaybi oo kamid culimada muslimiinta xalaqaadkan oo ku baxayo luuqadda carabiga ayaan idinkugu soo gudbinaynaa tarjamada af soomaaliga ciwaanka xalqadan oo ah tan ugu dambaysa taxanahan ayaa waxa uu yahay ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله haashim cabdinaasir ayaa soo jeedinaya جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران
السلام عليكم ورحمة الله إخواني وأخواتي وقفنا في الحلقات الماضية مع الو...
walaalayaal xalaqaadkii hore waxaan ku soo dhammaystirnay isdultaag ku aadan dardaaranno toban ah oo ku jira qur-aanka kariimka waxaana dhahnay kadib dardaarannadaas tobanka ah inuu allah yidhi وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه allah casa wajalla waxbuu inaga reebay muxuu yahay shaygaas uu allah inaga reebay rabbi sarreeye waxa uu yidhi ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ولا تتبعوا السبل waxaa loola jeedaa waddooyin ka khilaafsan jidka toosan waddada toosan ayuu si keli ah u sheegay isagoona si wadajir ah u xusay waddooyinka kale ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله xaqu waa hal mid baadilkuna waa uu kala duwan yahay waana kala midab waxaa loola jeedaa in aad waddada toosan ka luntaan oo aad ka inxiraaftaan kolkay waddada toosan ka luntaan markaas idinma sugna ilaa waddooyinka idin geynaya jaxiimo mooyaane walciyaadu billaah xadiidka saxiixa ah waxaa ku yimid in saxaabiga cabdulaahi ibnu mascuud allah ka raalli noqday uu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa qad inoo xariiqay intaas kadibna waxa uu yidhi kani waa dariiqa alle kadib waxa uu labada dhinac ee bidix iyo midig ka jeexay waddooyin kale kolkaas ayuu yidhi kuwaani waa waddooyin kala tagsan waddo walibana waxaa ku sugan shaydaan kaas oo dadka ugu yeeraya inay soo qaadaan markaas kadib ayuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam akhriyey hadalka allaah subxaanahu wa tacaala ee ah وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله
walaalayaal islaamku waa manhaj nololeed oo kulansanaya nidaamka bulsho kan siyaasadeed midka dhaqaale iyo kan sharci dejinta isaga oo dhan ayaana ah waddada alle ee isaga inagu xiraysa waxaa jira oo ka soo horjeeda nidaamyo aan islaami ahayn kuwaas oo keenay waxyaabo badiil ka ah islaamka oo ku saabsan majaalaadka bulsho kuwa dhaqaale kuwa siyaasadeed iyo midka sharci dejinta laba arrin ayuu u dhexeeyaa qofka bani aadamka ah imaa inuu raaco waddada allaah ee toosan ama uu raaco waddooyinka nidaamyadan kale u fiirso allah subxaanahu wa tacaala ma odhan ولا تتبعوا السبل مع سبيل الله kaas oo ah lafdi ixtimaali kara kulminta in la isla wada qaato waddada allaah iyo dariiqyada kale balse allaah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله haddii aad qaaddo mid ka mid ah waddooyinkaas waxaad shakila'aan ka leexatay jidkii alle ee toosnaa xilligaasna suuragal maahan inaad ahaato qof muslim ah geesta kalena aad alle wax la wadaajiso islaamku waa waddo in alle wax lala wadaajiyana waa dariiq kale suuragalna maaha inaad ahaato qof muslim ah adigoo isla xilligaas aad xaqa sharci dejinta xukunka arrimaha kala duwan iyo mabaadi'da aad siiso allaha kayrkii kaasi waa dariiq aan ahayn jidkii alle mana awoodid inaad labada waddo aad ku wada socotid hal waqti imaa waa inaad qaaddaa waddada allaah ama aad marto waddo aan ahayn midda allaah mas'alo kale ayaa halkan ku jirta walaalayaal ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون erayga ah فتفرق بكم عن سبيله waxaa maskaxda ku soo dhacaya qad ka toosan oo ay ka farcanmayaan qadad kale bini'aadamku marka uu ka leexdo qad ka toosan waxa uu dareemayaa in leexashadaas yar ay tahay bilowga oo keliya maadaama jidka uu qaaday uu yahay mid aan sidaas uga fogayn qad ka toosan balse markay waqti ka soo wareegto waxa uu si aad ah uga fogaanayaa qadkii toosnaa mana dareemayo fogaanshahaas maadaama uu isku haysto inuu weli ku socdo isla waddada isla xaaladdaas inxiraafka ah ma dareemayo inay wax iska beddeleen kadib markii uu qalooc yar ku dhacay bilowgii hore balse xaqiiqda jirta ayaa ah in maalinba maalinta ka dambaysa uu sii fogaanayo ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله
waxaan xadiidkan ku soo gebagabeynaynaa dardaaranadii tobanka ahaa ee ku jiray qur-aanka kariimka allah waxaan weydiisanaynaa inuu inagu anfaco wixii aan barannay والسلام عليكم ورحمة الله
غيبي وفي قسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
qeybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay mujaahidiinta ansaaru shareeca ee halganka jihaadka ah kaga jira waddanka yemen ayaa qaaday howlgallo khasaare lagu gaarsiiyey saraakiil iyo askar ka tirsan murtasaqada ay soo carbisay imaaraadka carabta ee ku sugan koonfurta dalka yemen howlgalladan oo ahaa ilaa afar qarax ayaa waxaa mid ka mid ah lagu beegsaday sargaal sare oo ka tirsan maleeshiyaadka xisaamul amni ninkan la beegsaday ayaa ahaa taliyaha guutada saddexaad ee abyan ninka lagu magacaabo foysi shaif al bakri waxaana la xaqiijiyey in qaraxani oo ahaa mid xoogan kana dhacay mandiqada albaqiirah lagu dilay taliyaha guutada saddexaad ee abyan kaasoo ahaa hadafka qaraxa qaraxa labaad ayay mujaahidiintu sheegeen inay ku beegsadeen gaari ciidan oo ay la socdeen maleeshiyaad ka tirsan murtasaqada imaaraadka carabta waxaana la soo wariyey inuu khasaaro jiro qaraxa saddexaad oo qayb ka ahaa qaraxyadan isxigxigay ayay mujaahidiinta ku beegsadeen ciidamo lug ah oo ka tirsan murtasaqada imaaraadka kuwaasoo qayb ka ahaa kolonyada sargaalka la dilay qaraxan oo si gaar ah u haleelay kolonyo ciidamo lug ah ayaa waxaa ka dhashay khasaare kala duwan qaraxyada labaad iyo saddexaad ayaana ka kala dhacay deegaanka almaxfad oo aan ka fogeen halka lagu qarxiyey fawzi intaasi kadib waxaa gurmad soo sameeyey maleeshiyaadka murtasaqada ee xisaamul amni kuwaasoo isku dayay inay soo gaaraan halka lagu dilay sargaalka iyaga ka tirsan balse mujaahidiinta oo ka warhayay dhaqdhaqaaqooda ayaa waxa ay weerar qarax ah kula beegsadeen tuulada albaqiira ah mid ka mida gaadiidka gaashaamana ay wateen murtasaqadan ayuu haleelay qaraxa waxaana gebi ahaanba halkaasi ku burburay gaariga iyadoo ay dhimasho iyo dhaawac u qaybsameen wixii saarnaa dhanka kale guutada madaafiicda ee mujaahidiinta ansaaru shareeca ayaa weerar madaafiicah ku qaaday goobo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maleeshiyaadka daacadda u ah imaaraadka carabta madaafiicda ayaana beegsaday fariisimo ciidan oo ku yaala tabad ar rabxaan oo ka tirsan mandiqada almaxfad ee gobolka abyan kuwaasoo la xaqiijiyey inay beegsadeen ahdaaftii loogu talagalay mujaahidiinta ansaaru shareecah ayaa sidoo kale shaaciyey in dhowr maalmood ka hor ay maleeshiyaad ka tirsan xisaamul amni isaga carareen fariisamayaal dhowr ah oo ay kaga sugnaayeen waadi cumraan kadib markii halkaasi ay mujaahidiinta ku xoojiyeen howlgalladooda ka dhanka ah murtasaqada uu soo carbistay imaaraadka carabta burkina faso wararka ka imaanayana waxa ay sheegayaan in kooxa hubaysan ay weerar xoogan ka fuliyeen tuulo dhacda waqooyiga dalkaas weerarkan oo dhacay dabayaaqadii isbuucii lasoo dhaafay ayaa lagu dilay boqol soddon iyo lix ruux hay-ad maxalli ah oo sheegata difaaca xuquuqda aadanaha oo ka howlgasha dalka burkina faso ayaa shaacisay in boqol soddon iyo lix ruux oo rayid ah lagu dilay weerarkan hubaysan ee ka dhacay waqooyiga dalka burkina faso wakaaladda wararka ee faransiiska ayaa dhankeeda soo tabisay in konton ka mid ah dadkaasi ay ahaayeen haween halka koob iyo labaatanna ay ahaayeen caruur yaryar kuwaasoo qaarkood jiray wax ka yar hal bil marar badan waxaa dalka burkina faso sidaan oo kale uga dhacay weeraro ay geysanayaan kooxa hubaysan oo aan heebtooda la aqoonsan kuwaasoo ay ku beegsadaan dadka rayidka ah dalka yukrainna waxaa weli ka aloorsan dagaalada culus ee u dhexeeya ciidamada ruushka iyo kuwa xukuumadda kiyef ee garabka ka helaya maleeshiyaadka calooshoodu shaqaystayaasha ee kasoo gurmaday wadamada reer galbeedka iyo kuwa bariga muddooyinkii lasoo dhaafay waxay dagaallo culus ka dhacayeen duleedka magaalada bakhmuud halkaasoo ay labada dhinac ku dadaalayaan inuu midba kan kale kala wareega gacan ku-haynta magaaladaas dowladda ruushka ayaa maanta ku dhawaaqday in afar deegaan oo hoostaga magaalada bakhmuud ay gacanta ku dhigtay islamarkaana ay dishay lix boqol oo isugu jira ciidamada yukrain iyo maleeshiyaadka murtasaqada ee usoo gurmaday balse ruushku sooma bandhigin caddaymo lagu kalsoonaan karo oo muujinaya sheegashadiisa sidoo kale hal ruux ayaa ku dhintay saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar sawaariikh loo adeegsaday oo lagu garaacay mandiqada kheyrsuun ee dhacda koonfurta dalka yukrain madaxda dowladda yukrain ugu magacaaban mandiqada ayaa waxa ay duqayntaani ku eedeeyeen ciidamada ruushka mid ka mida saraakiisha dowladda yukrain ayaana warbaahinta u sheegay in ciidamada ruushka ay siddeed jeer saacado gudahood duqeeyeen mandiqada kheyrsoon isagoo hoosta ka xariiqay in duqayntii ugu dambeysay uu ku dhintay hal ruux ayna ku dhaawacmeen siddeed kale ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان guud ahaanna intaas ayaan kusoo afmeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh الأنهار إذ تجري فسبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي نفسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله